halkani waa e w r dventstwal redio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska uu inoo soo jeedinaya heegan kadib waxaa inoo raacaya cashar inaga imanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedin doono sulaymaan labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheeraysa daabacsan oo aynu idiin soo xulnay kuwaas aynu filayno inaad ka heli doontaan dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenna si haboon u dhegeysataan haddii aad wax su-aalaha qabto ama aad haysid wax tala ama tusaala fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal inteenan u gudagelin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore kusoo dhawaataan
Thank you.
barnaamijkeena nolosha qoyska waa mid xiise badan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa gabdhaha dhallinyarada qaybta labaad waxaana inoo soo jeedinayaa heegan ee dhegeysi wacan
dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qaayahalahow ku soo dhowaada barnaamijkeennii nolosha qoyska waxaannu halkaa idinka sii wadi doonaa taxanaheennii saameeyey jin ejgeel waa inaynu noqonnaa kuwa mahadnaq leh islamarkaasi aynu nahay waalidiin oo carruurteennu ay mateli karaan waxa wanaagsan ee aynu samayno haddii aynu mar kasta isku dayno inaynu jacayl isu muujinno innaga guriga wada jooga carruurteenna islamarkaasi ay korayaan iyaguna waxay la imaanayaan jacayl carruurta marka ay arkaan waalidka oo dhaaco samaynaya jacaylna isu muujinaya iyaguna waxay isku dayayaan inay sidaas oo kale sameeyaan marka waalidku dhar nadiif ah xiranayo mar waliba oo mar waliba nadiif yahay carruurtiina waxay isku dayayaan inay sidaas oo kale sameeyaan marka halkaasi waxaa inooga muuqdaa in innagu aynu carruurtii u nahay hormood hab kale ee waxbarasho ayaa iyaduna waxay tahay waayo aragnimada ilmuhu waxay bartaan in dabku kulul yahay maxaa yeelay wuu ku gubtay waxaa kale ee uu bartay in sonkortu macaan tahay maxaa yeelay wuu dhadhamiyey beri wiil iyo aabbihii ayaa waxay isu raaceen beerta si ay u soo abuuraan galley ama misigo aabbihii waxa uu wiilkii u dhiibay makeebad yar oo uu abuur ku jiro intii kale oo badnayd ee dambiisha ku jirtay isaga ayaa la tegey wiilkii ayuu tusiyey inta dherer ee godka abuurka lagu ridaayo looga baahan yahay iyo inta mir ee loo baahan yahay in lagu rido deeto aabbihii wuu isaga tegey wiilka si uu isna qaybtiisa u abuuro inkasta ee uu aabbuhu isku dayey inuu caawiyo wiilka waxa uu ogaa in midhaha uu abuuray aanay soo bixi doonin hase yeeshee waxa uu doonayay in wiilka uu helo waayo aragnimo way dhici kartaa in wiilkii qalbi jabay markii uu arkay in midhihii uu aabbihiis abuuray oo dhan ay soo bixi waayeen kuwiisiina ay in yar oo qura ka soo baxeen laakiin aabbihiis ayaa u sharaxay in midhaha uu abuuray ay soo bixi waayeen sababtuna ay tahay isaga oo godka aad u dheereeyey canugan waxa uu waayo aragnimo ku bartay cashar muhiim ah gabadha yar waxaa laga yaabaa inay doonayso inay inagu caawiso qashin guridda beerta oo aynu innagana ku nidhaahno maya iska dhaaf waxaa dhici kartaa inaad badarka siisiibto intii aad qashinka siisiibi lahayd laakiin waayo aragnimadeeda ayay wax ku baranaysaa marka aad u oggolaato inay iyada samayso weeye marka ay doonayso inay barato marka waa inaynu odhannaa haa gacaliso hooyadaa ka caawi qashinguridda beerta waa inaynu iyada la joognaa oo indhaha ku haynaa oo ku caawinaa inay qashinka oo keliya ku gurto beerta waa inaynu iyada la joognaa oo indhaha ku haynaa oo ku caawinaa inay qashinka oo keliya ka gurto beerta waa inaynu sabar la-aan inagu dhicin oo aynan is odhan hawshii aad qabatay ama aad qaban lahayd ayay kaa daahinaysaa sidan weeye sida ay sida degdegta ah wax uga baran karaan waxaa dhici kartaa in mararka qaar ay badarkii goyso waa inaynu xanaaqin maxaa yeelay weli barasho ayay ku jirtaa mararka qaar waalidiintu way diidaan in carruurtooda caawiso maxaa yeelay waxay taasi u arkaan inay dhib tahay oo aanay si sahlan wax ku baranaynin laakiin wakhtigan miyuusan ahayn wakhti ay wax baran karaan dhegaystayaasheenna qaayahalow barnaamijkeenii nolosha qoyska halkaa ayuu nagaga egyahay waana heegan oo idin leh nooli kulanto
waxaan filayaa inaad si aboon dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aala oo ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilka waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad mar kale ku soo dhowaataan heestan daabacsan
Thank you.
ya inaad ka hesheen heystaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inaga imaanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay daawuud uu isamata bixiyey waxaana inoo soo jeedinaya sulaymaan ee dhegeysi wacan
weliba wuxuu i keenay meel ballaaran wuu i samato bixiyey maxaa yeelay wuu igu farxay rabbigu wuxuu iigu abaalguday sidii ay xaqnimadaydii ahayd oo sidii ay nadiifsanaantiisii gacmahaygu ahayd ayuu iigu abaalguday waayo anigu waan xajiyey jidadkii rabbiga oo ilaahayna si caasinimo ah uguma tegin waayo xukuumaddiisa oo dhammu hortayday yiileen oo qaynuunadiisana anigu kama aan tegin oo weliba xaggiisana waan ku qumanaa oo waan iska dhowray xumaantaydii sidaas daraaddeed ayaa rabbigu iigu abaalguday sidii ay xaqnimadaydii ahayd iyo sidii nadiifsanaantaydii ay ku ahayd indhihiisa hortooda kii naxariis leh waad u naxariisanaysaa oo ninkii qumanna waad u qumanaanaysaa kii daahir ahna daahir baad u ahaanaysaa oo kii qalloocanna mid maroorsan baad u ahaanaysaa oo dadka dhibaataysanna waad badbaadinaysaa laakiinse indhahaagu way arkaan kuwa kibirsan inaad hoos u dejiso waayo rabbiyow waxaad tahay laambadayda oo rabbiga ayaa gudcurkayga iftiiminaya oo adaan col kuugu dhex hurdaa oo ilaahay caawimaaddiisa ayaan derbi kaga boodaa ilaaha jidkiisu waa quman yahay rabbiga ereygiisuna waa mid la tijaabiyey oo isagu wuxuu gaashaan u yahay kuwa isku haleeya oo dhan bal yaa ilaaha ah rabbiga mooyaane oo bal yaa dhagax weyn ah ilaahayaga mooyaane ilaah waa qalcaddayda xoogga badan oo isagu wuxuu hoggaamiyaa kuwa jidkiisa ku quman isagu cagahayga wuxuu ka dhigaa sida cagaha dhedheerada oo wuxuu igu fadhiisiiyaa meelahayga sarsare gacmahaygana wuxuu baraa dagaalka oo sidaas daraaddeed gacmahaygu waxay xodaan qaanso naxaas ah oo weliba waxaad kaloo isiisay gaashaankii badbaadadaada oo roonaantaada ayaa i weynaysay adigu tallaabooyinkayga ayaad ku ballaadhisay hoostayda oo cagahayguna ma ay sambiriraxan anigu waxaan eryaday cadaawayaashaydii oo waan baabi'iyey dibna uguma soo noqon jeeray wada baaba'een oo iyagaan baabi'iyey waanan wada laayay si aanay mar dambe u awoodin inay soo sarakacaan oo cagahaygay ku soo hoos dhaceen waayo xoog baad iigu guntisay dagaalka aawadiis oo kuwii iigu kacayna hoostaydaad ku soo tuurtay oo cadaawayaashidiina waxaad ka dhigtay inay dhabarka ii jeediyaan si aan u kala gooyo kuway nacab wax bay fiirsadeen laakiinse way waayeen mid iyaga badbaadiya oo xataa rabbiga way baryeen laakiinse uma uu jawaabin markaasaan iyagii u duqeeyey sida boodhka dhulka waan ku tuntay sida dhoobada jidadka taal oo kale markaasaan kala firdhiyey oo waxaad kaloo iga samato bixisay murankii dadkayga oo waxaad iga sii dhigtay quruumaha madaxdooda oo dad aanan aqoon ayaa ii adeegi doonaa oo shisheeyaashu way isu kay dhiibi doonaan oo mar alla markay warkayga maqlaan way i adeeci doonaan shisheeyayaashu way libdhi doonaan oo iyagoo gariiraya ayay qolalkooda ka soo bixi doonaan rabbigu waa nool yahay oo mahad waxaa leh dhagaxayga weyn oo ha sarreeyo ilaaha ah dhagaxa weyn ee badbaadintayda kaasoo ah ilaaha aniga ii aarguda oo dadkana hoostayda ku soo tuura oo wuxuu iga soo bixiyaa cadaawayaashayda haa waxaad iga sara marisaa kuwa igu kaca oo waxaad iga samato bixisaa dhinka dulmiga badan
soomaaliga ee codka rajada waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska oo aan mar weliba sheegno oo ay weheliyaan barnaamijyadiisa ku jira caafimaad heeso iyo nolosha qoyska casharkaasi inaga yimid buugga nolosha ayaynu ku soo gogbaynaynaa barnaamijyadeena maanta halka aad inagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagelay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka bararto buugga nolosha ama aad wax ka korsato caafimaadka ama nolosha qoyska fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu t com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheena qiimaha iyo khadradda lahow meel kasta aad joogtaan intaa mar kale hawaa dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo